mudane wasiir marka hore kusoo dhowow idaacadda s b s laantafka soomaaliga australia marka labaad warbixin kooban baan naga siiyey doorashada dalka soomaaliya qaabkay u socoto
waan salaamaya dhamaan dhegeystayaasha idaacadda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool australia dabcan doorashada waddanka ka dhacaysa waxaa qaabka loo sameeyey waa ka war haysaan ilaa labadii kun ilaa hadda waddanka waxaa soo xuli jiray xildhibaanadiisa odayaasha dhaqanka oo cadadoodu ay ahaayeen markay ugu badnaayeen boqol soddon iyo shan qofood arrinkaas dabcan waxay noqotay in masiirka ummadda dhan lagu xiro boqol soddon iyo shan qofood in ay noqoto arrin xoogaa culeyskeeda leh kadib iswaraysi dheer iyo wadatashiyo la yeeshay dadka soomaaliyeed waxaa go-aan lagu gaaray in kor loo qaado cidda dooranaysa ama ra'yi ku yeelanaysa xildhibaanka soo baxaya dabcan waddanka weli wuxuu ku taagan yahay awood qaybsi qabiil afar dhibic shan iyadoo taas laga duulayo waxaa go-aan lagu gaaray in dadka sida soo socota xildhibaan walba ay soo doorato konton iyo kow qof oo beeshiis ah meeshii awal uu soo qori lahaa uwaasku hadda waxaa u codaynaya konton iyo kow qofood taasina runtii waxay keentay in isbeddel weyn uu ka yimaado not keliya ma aha in konton iyo kow laga dhigay waxaa kaloo soo kordhay ayadana oo soo biiray in doorashada la geeyey dowlad goboleedyada oo magaalo madaxyadii dowlad goboleedyada ay ka dhacayso labadaas arrin oo la isku daray waxa ay keentay in dadkii deegaanka ka yimid xildhibaanka inay doortaan fursadda u helay ay ku xisaabiyaan qofku wuxuu deegaanka iyo dalka iyo dadka u qabtay oo aysan ahayn inta uu ama ugaaska saaxiib la ahaa ama u roonaa keliya aysan ahayn arrintaasna waa arrinta keentay isbeddelka weyn ee laga dareemayo baarlamaanka ilaa hadda baarlamaanku wuxuu u badan yahay xubno cusub yaa kusoo batay oo aada uga soo batay waayahay waan la soconnaa in xubno aada muhiim u ahaa codkooda ay waayeen oo wejiyo cusub ay soo galeen qaabka doorashada ay u socoto dadku waa la dhacsan yihiin laakiin mudane wasiir waxaa jira dhaliilo gobollada qaar in loo arko in musuq maasuq uu jiro arrintan musuq maasuqa gaar ahaan galmudug oo kale iyadu ka waran iyo hir shabeelle
wa waxaan isleeyahay dabcan wax oo gooni ku ah dowlad goboleed oo mid kale ka maqan ma jirto waddanka isbedel intaas la-eg baaxadiisa ee la egta yaa ka dhacay meeshii boqol afartan iyo sagaal boqol soddon iyo shan ood ay wax ka xulayeen afar iyo toban kun oo qof ka badan baa ka qayb qaadanaysa waxaa ku jira dowlad goboleedyadii waxaa ku jira dhulal awal maogtahay midkii ugu roonaayo soo dhawaado soomaaliya gudaheeda lagu xolay wuxuu ahaa kii laba kun iyo labaiyo tobankii scola brusiyo waxaa dhan ay ka dhex dhaceen hadda kismaayoay ka dhacayaan baydhabay ka dhacayaan jowharay ka dhacayaan garoway ka dhacayaan cadaaday ka dhacayaan xamaray ka dhacayaan intaasoo shaqo ah waad dareemi kartaa isbeddelku heerka uu la egyahay melihii anigu wax kaladaada ma dhicin laakiin markii loo fiiriyo waxa saxmay iyo sida wax loo qabtay iyo meesha hadda wax marayaan waxa isla eg midna ma waxaad iiga warantaa marka waxaan la soconnaa in kismaayo ay soo dhammaystireen xubnihii uu mathali lahaa baarlamaanka federaalka maamulada kale goorma isleedahay way soo dhammaystiri doonaan ilaan wakhtigii la qabtay in madaxweynaha la doorto waxba kama harin runtii de waa aniga kuu sheego waxaan ku yidhi tajribe cusubaa la galay tajribadii hore oo waktiga dabcan boqol soddon iyo shan oday oo xero ku jira oo laba boqol toddobaatan iyo shan qofood soo qorayay awrkeed arrintu hadda sidii waa ka duwan tahay konton iyo kowa qofood in lagu heshiiyo ergada in la in lasoo raro magaalooyin kalaa laga qaadaa ergada wadamo kale fogfogay ka yimaadaan dadku hadda garowga ka codaynayo kuwaa xaafoon iyo ka yimid ka kor ka yimid meelo kala duwanay dadku isaga imaanayaan kuwa cadaada ka codaynaya kuwa hobyo iyo cabdiwaaq inta ka dhexaysa isaga kala yimid dadku in laysu yimaado oo shaqadii la qabto runtii kismaayo shaqa aada iyo aada u sarreysaa laga qabtay jubbaland si sarreysana waa loo shaqeeyey waa ku ammaanaya anigu maamulka iyo guddiga heer dowlad goboleed intaba waa ku ammaanan yihiin waxaan aaminsanahay inta kalena wakti aan usbuucan ka badnayn in uun talaado arbaco meeshii lagu gaaray ay soo dhamaystirmi doonaan dabcan kuraas la isku haysto mar walba way jiri doontaa oo ama dacwo ka taagan tahay ama lasoo dhamaystiri waayo ama ergadeeda lagu heshiin waayo ayadana sidii loo xallin lahaa baarlamaanka loo dhaafaa inta badan marka waxaan isleeyahay runtii aada iyo aad baa rajaduna u sarreysaa waktiguna waa fiican yahay isbedelkuna baaxadiisu aada iyo aad ay u weyn tahay dee waana higsi weyn waa yahay guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu sheegay haddii kooromka uu boqol iyo soddon uu dhaafo in xildhibaanadu ay go-aan gaari karaan marka ma in lasoo dhamaystiraa inta loogu talagalay mise qaabka dastuuriga ayaa la raaci karaa marka dabcan baarlamaanka kooromka markuu qabsoomo shaqooyinkiisa bilowga ama dhaarinta ama wixii lamida waa lasii bilaabi karaa laakiin taasi dabcan guddiga doorashadana way u taallaa baarlamaankana waa u taallaa waa arrimo dee annaga ruuxaynu weli aan marti ka nahay oo hadda guddiga doorashada iyo votka oo ka shaqeeya laakiin meesha hadda wax marayaan runtii waa meel aada iyo aad u fiican oo de maanta hadda waa socotaa doorashadu gobollo aada u kala duwan jubbaland waa soo dhamaatay waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyo kalena inay wakti dhow soo dhamaan doonaan haddii la yidhaho aad baad umahadsan tahay mudane wasiir mahadsanid mahadsantahay baafo aada iyo aad